magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay bandhig cilmiyeedka toddobaadka kaasi oo sanad kasta la qabto islamarkaana ay soo agaasimeen maamulka iyo ardayda jaamacadda moderland munaasabada bandhiga cilmiyeedka waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka mudug bahda waxbarashada dhalinyaro iyo marti sharaf kale maamulaha jaamacadda modern qeybta magaalada gaalkacyo injineer maded cabdulaahi siyaad ayaa ka waramaya ujeedka ay u qabteen bandhigan runtii brograamkan ama toddobaadka bandhig cilmiyeedka waxa uu xabaarsan yahay nuxur aada u weyn oo ujeedkiisu waxay tahay ardaydu inay sameeyaan baaritaan ka duwan yacni waxa ay barteen sidoo kalena inay sameeyaan wixii ay barteen inay soo bandhigaan marka waa sanad walba jaamacaddu ay qabataa haddana waxaan joognaa sanadkii saddexaad oo maanta maarata ardaydu ay soo bandhigaan wixii ay barteen runtii mar labaad iyo mar saddex waxaan leenahay hididiilo iyo efefeela ayaa noo muuqata waxaan leenahay ardayda waxa ay barteen inay uga adeegaan bulshada mar labaad bahda moodan haddaan nahay farxad iyo waxay noo tahay iyo bogaadin isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada gaalkacyo doctor cabdikariin abshir ayaa bogaadiyey waxaan rajayn doonaa duulan akhyaarta baratay cilmigan it-ga inay ka faa'idi doonaan wax badan naftadooda iyo mushtabacaba ardayda ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen sida kombyuutarka iyo kalkaalisnimada taasi oo kaalin weyn ka qaadanayso horumarinta waxbarashada jaamacadda